Maalintan waxaa qaramada midoobay u asteeyeen kun sagaal boqol sideetan iyo kowdii si loo wacyigeliyo bulshada caalamka qiimaha nabaddu leedahay iyo baahida loo qabo in la joojiyo colaadaha. Sanadkii laba kun iyo kowdii waxaa la go'aamiyey in maalinta la xuso koow iyo labaatanka Sebteembar sanad walba. Maalinta Caalamiga ah ee Nabadda waa maalin caalami ah oo loogu talagalay in la xoojiyo qiyamka nabadda, wada noolaanshaha, iyo iskaashiga caalamiga ah. Sanad kasta, qaramada midoobay waxay ku baaqaan in hal maalin si rasmi ah loo joojiyo dagaalada iyo rabshadaha, si dadka adduunku ugu dabaaldegaan nabad iyo walaaltinimo. Nabaddu waa furaha horumarka bulshada, halka Soomaaliya gudaheeda waxaanu si cad u aragnaa colaadaha iyo isqabqabsigu ay dib u dhigaan horumarka, halka nabaddu keento waxbarasho, caafimaad, ganacsi iyo nolol wanaagsan. Sidaas darteed, maanta waxaan xasuusin aynu ku qadarineynaa qiimaha ay nabaddu leedahay. Maalinta Caalamiga ah ee Nabadda waa xasuusin in aan dhammaanteen ka shaqeyno sidii ay bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan adduunku ugu wada noolaan lahaayeen nabad iyo is ixtiraam. Nabaddu waxay ku bilaabataa aniga iyo adiga. Bulshadeena Soomaaliyeed waxay ku dadaalayaan dib u heshiisiin, dowlad dhis, iyo iskaashi bulshada dhexdeeda ah. Inkastoo caqabado jiro, haddana waxaa socda dadaallo badan oo lagu xoojinayo nabadda, waxaana muhiim ah in dhammaan qaybaha bulshada dhalinyarada, haweenka, odayaasha, iyo culimada ay kaalin muuqata ka qaataan nabadda iyo isdhexgalka bulshada. Haddaba, waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah bulshada rayidka ah ee ku nool magaalada Dobley, iyagoona ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay nabadda iyo waxa ay maanta uga dhigan tahay.
magacaygu waa aamin cabdullaahi maxamed maalinta maxaan ku rahdaa nabadda caalamiga ah waxay ii tahay maalin aada u weyn maalin muhiim ah maxaa waaye nabadda yacni een, nabad la-aan nolol ma jirto maalinta nabaddana marka aad ay iigu weyn tahay Ee, maalinta nabadda ah waxay aniga kuley ii tahay een, xasuusin qoto dheer oo ku saabsan muhiimadda ay u leedahay isdhexgalka wada noolashada iyo xasilinta khilaafaadka ee bulshada dhexdeeda waana fursad lagu muujinayo sida micnaha nabadda ay u tahay tiirka ee ugu weyn ee dhexaadka ah dhammaan micnaha horumarka iyo cadaaladda ee ha ahaato micnaha tan bini'aadamnimo marka nabaddu waa shayga ugu horeeya ama ama udub dhexaadka nolosha micnaha qaybteeda tan ugu weyn weeye haddii nabaddu la waayo wax nolol loo jiray ma laha biis marka ama nabaddu waa micnaha ee furaha nolosha bini'aadamka oo ilaahay micnaha u abuuray haddaysan micnaha nabad jirin wax micnaha shaqaynaya ama wax soconaya ma laha Dhanka kale, waxaan iyadana wareysi la yeelanay guddoomiyaha ururka Nabadeynta Naciime Maxamed Sheekh, nabadda iyo sida ay bulshadu muhiim ugu tahay, iyadoona maalintan ka warbixisay waxa ay uga dhigan tahay.
Wallahi International and Peace Day International World International Peace Day waa maalin caalami ah oo caalamka dhana laga xusayo. Waa maalin nabadeed, waa maalin ku asteysan nabad iyo nimci barwaaqo. Een, Siba anaka Soomaaliya maanta aad bay muhiim noogu tahay sababtoo ah soddon sano waxaan soo marnay qalalaase iyo burbur iyo dhibaatooyin Dhanka kale, waxaan isagana wareysi la yeelanay mid ka mid ah culimada magaalada Dobley, is- isagoona ka warbixiyay doorka ay culimadu ku leeyihiin nabadda.
waxay ku leeyihiin door aad iyo aada u muhiimsan oo aada u weyn bay ku leeyihiin nabadda soomaaliya ama nabadda si guud markaan u hadalnaba sababtoo culimmada iyagaa diinta yaqaana diinteenna islaamkana saad ogtihiin waa diintii nabadda waa diintii nabadda nabaddaa looga hadlaa iyadaa diin naxariis ah iyadaa diin wada noolaasha ah nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam markuu maka ka imaado madiina imaaday shaqooyinka ugu horreeyuu qabtay waxaa ka mid ahaa dib u heshiisiinno uu sameeyey ee uu dhex mariyey aws iyo khasraj marka iyadoo laga dhimbil qaadanayo diinta islaamka culimmadu waxay awood u leeyihiin ama culimmadu waxay kaalin ka qaadan karaan mataqaanaaye in ay dadku ka wacyigeliyaan colaadda inay dadku ku booriyaan eh, nabadda iyo mataqaanaaye wada noolaashaha iyagoo ka dhibil qaadanayo diinteenna suuban ee ilaahay noo soo deji marka kaalin weyn bay ku leeyihiin kaalintaasna waxay noqonaysaa kaalin wacyigelin kaalin wacyigelin iyo kaalin dib u heshiisiineed